walaalo waxaa farxad weyn noo ah oo aan hambalyo iyo bogaadin u jeedinaynaa dowladda federaalka ah gaar ahaan dadaalka gaarka ah ee uu ku bixiyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre in lasoo afjaro colaadaas wakhtiga dheer socotay inta aan la gudagelin shirka dib u heshiisiinta iyo dhismaha maamulka loo dhan yahay ee galmudug ammaan ballaaran iyo mahadnaq waan u jeedinaynaa sidoo kale qaybihii colaadda dhex martay ee walaalaha ahayd sida sharafta leh ee ay u ajiibeen ra-iisul wasaaraha iyagana mahad ballaaran baan u celinaynaa waxaan sidoo kale aan u mahadnaqayaa guud ahaan dowladda federaalka ah madaxweynaha jamhuuriyadda wasaaradda arrimaha gudaha xabad joojintii ay afar bilood ka hor ay ka sameeyeen deegaankaas odayaashii dhaqanka ahaa ee isxilqaamay ee loo diray deegaanka waxa weeye dadaal ballaaran ayaa arrintaas laga qabtay aada iyo aad baanu usoo dhaweynaynaa waanu ku ammaanaynaa hay-adda fulinta ah kasoo bilow madaxweynaha ra-iisul wasaaraha oo si gaar ah arrintaas uga shaqeeyey guddiga dib heshiisiinta ee galmudug wasaaradda arrimaha gudaha intaba waxaan u jeedinaynaa ammaan iyo bogaadin iyo mahadnaq aada iyo aada u ballaaran
waayahay guddoomiye dhinaca kale dadaallo guud ahaan waxaa ka socda galmudug iyo in galmudug loo dhan yahay la dhiso dadaalkaas iyo ka waran hawshaas hadda meesha ay marayso iyo sida ay wax u socdaan
walaal waxa weeye dowladdu xil bay iska saartay arrintaas waxa ay samaysay yacni isku dhafkii ciidamada waxay samaysay yacni guddigii dib u heshiisiinta waxaa culays badan la geliyey sidii laysugu wada keeni lahaa qeybaha bulshada ee wada dhistay galmudug furihii ugu horreeyana wuxuu ahaa deegaankaas oo colaadi ka taagnayd in meeshii ugu horreysay xal waara laga gaaro taasaaba tusaale u ah inay ka dhab tahay dowladda iyo reer galmudug inay ka tagaan colaadii ay ku jiri jireen iyo inay dhistaan dowlad loo dhan yahay
waayahay doorka golaha shacabka ama maxaa la yidhaahdaa guddoonkii golaha shacabka oo aad adigu ka mid tahay doorkiina muxuu noqonayaa
doorka iyagu wuxuu noqonayaa inaan hubinno in oo deegaankaasi uu ka dhasho nabad ka dhalato xildhibaanada waxa weeye golaha shacabka iyo kuwa aqalka saraba marnaba waxa weeyaan xukuumadda agteeda kamay dhaqaaqin oo garabkay yacni ka taagnaayeen ra-iisul wasaaruhu afartankii beri ee uu joogay deegaankaas ee uu ku wareegayey ee uu degmo walba dul tegay oo uu xaaladooda daraasadaynayey deegaan walbaba waxaa uga horreeyey oo uu sii diyaarinayay xildhibaanada iyo waxay ahaayeen senatarada arrinkaas waxa weeye waa loo dhan yahay hay-adaha dowladdu furin iyo sharci dejinba waa isku garab istaageen waxaana rajaynaynaa in dadka heshiinaya wax wada dhisanaya horta waa deegaanka shacabka waxa weeye golayaashaasaa matala heer fulineed iyo heer sharci dejinba waxa weeye in oo laysla garab istaagay inta dhama yani inta laga dhammaystirayana in la wada dul joogo ayaa arrintaas lagu ballansanyahay waayahay dhinaca kale guddoomiye haddaad iga ogolaato arrinta badda iyo go-aankii ay dowladdu ka qaadatay aragtiyan golaha shacabku muxuu kala socdaa
arrintaas waxa weeye golaha shacabka ayaa go-aan ka gaaray waxaa la yidhahdaa dhaxal dhowr waxa keliya ee uu baarlamaanka soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa waxa weeye dhowrtay oo hubisay inuu dalkani leeyahay baarlamaan waxay ahayd go-aankii sharafta lahaa ee uu baarlamaanku gaaray oo magaciisa la yidhahdo dhaxal dhowr shacabka soomaaliyeed oo dhan way haystaan waa ku xasuusanayaan baarlamaanka waxa weeye xukuumadda iyo dowladda federaalku guud ahaanba arrintaas xil gaar ah ayay iska saareen waxaana loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed in ay yacni arrintaas iyadaah inaan la siyaasadaynin oo meel looga soo wada jeesto waa deegaankii iyo dalkii iyo baddii iyo dhulkii soomaaliyeed weeyaan arrintaas waxay saameynaysaa jiilalka soo socdao dhan bay saameynaysaa qofka soomaaliga ah ee maanta arrinkaas waxa weeye difaaci waayana taariikhduu gelayaa inuu yahay khaa'inu waddan waxa weeye soomaaliya xaalad culus bay maanta ku jirtaa culays badan baana halkaas ka haysta waxaana loo baahan yahay in loo midaysnaado oo ul la ahaadaa loo baahan yahay inta laga hubinayo inay baddayadii iyo waxa weeyaan qarnimadayadii ay difaacan tahay waaya ugu dambeyn guddoomiye dadka reer galmudug maxaa fariin ah oo aa u diri lahayd si dowlad loo dhan yahay oo u helaan ama maamul loo dhan yahay
shacabka reer galmudug waxa weeye xaaladda ay ku sugan yihiin waa og yihiin dhismihii maamulka ee hore waa ka xumaaday waa ka burburay waxa weeye khilaaf buu ka bixi waayey deegaamadii soomaaliyeed soomaaliya qaybana ma dhismi karto qaybana ma burbursanaan karto xaqiiqdii waxa weeye soomaaliya waxaa la doonayaa inay isla kacdo oo ay dadka shacabka ee soomaaliyeed ay isku adeeg helaan oo ay amnigooda laga wada shaqeeyo oo waxa weeye la wada kiciyo waa halboolihii dalka weeyaan meeshaas haddii ay hagaagto waxaan qabaa anigu inay soomaaliya arrinteedu xallisantay waxaan qabaa maanta inay tahay maalintii loo dhisi lahaa maamul sal adag oo deegaankaas ka samato bixiya dhibaatooyinkii iyo colaadihii iyo adeeg la-aantii ka jiray deegaankaasi waa ka haray deegaamadii kale dhul aad iyo aada u baaxad weyn cadowgii shabaab ahaabaa ka fadhiya intii kalena waxa weeyaan waa maamul burbursan ayaa intaasoo sannadood ilaa iyo labada kun iyo shan iyo tobankii dul fadhiyey waxaan u baahan nahay shacabkaasi inay u guntadaan in laga saaro xaaladda ay maanta ku jiraan xaaladdaasina xaalad khatar ah